xanuunka dhibirka waa xanuun kusoo badanaya bulshada soomaaliyeed waxaana sababa dhibaatooyin ay ka mid yihiin isku buuqa niyad jabka kalinimada iyo sidoo kale isticmaalka maanduuryaha ismaaciil cali maxamuud agaasimaha waaxda nimirka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa sharaxaad ka bixiyey dhibaatooyinka uu keeno xanuunka dhimirka isagoo islamar ahaantana sheegay inay qorsheynayaan wasaarad ahaan hirgelinta xarunta dhimirka oo bukaanada dhimirka ka xanuunsan ay ka heli doonaan adeegyo caafimaad waxaan ahay agaasimaha waaxda caafimaadka dhimirka ee wasaaradda caafimaadka jubbaland kolley macnaha waa waax wasaaradda sidii aad ka warhaysaanba wasaaradda waxay macnaha tixgelin iyo mudnaan ay siinaysaa qeybta caafimaadka dhimirka sida aan la soconno caafimaadka marka laga hadlayo macnaha waa balaaran yahay sida ay ku qeexdaba hay-adda caafimaadka adduunka caafimaadka waxaa la yidhaahdaa qofku waa inuu caafimaad qabaa physical ahaan physical iyo mental iyo social marka mentalku marka wuxuu ka mid yahay qeyb ka mid ah caafimaadka qofka hadduusan macnaha maskaxiyan u caafimaad qabeen macnaha ama mentally hadduusan caafimaadkiisa dhammaystirnayn qofka lama oran karo waa qof caafimaad leh marka daadis waa wasaaradda ay macnaha tixgelin iyo mudnaan ay u siisay qeybtan mental healthiga wasaaradda roolkeeda macnaha waa waa ballaaran yahay roolka ugu muhiimsan waxaa weeyaan inay u sameyso in macnaha dadkaasi macnaha mental healthiga qaba horta wacyigelintoodii iyo ummaddii laftirkooda waxaa laga yaaba dadkaasi inay macnaha la kulmaan macnaha sometimes faquuq iyo macnaha culeys badan inay la kulmaan in qeybta macnaha wacyigelinta iyo dadkii macnaha in wacyigooda kor loo qaado oo ku aadan macnaha xanuunada ku dhaca dhimirka inaan kor u qaadno laakiin macnaha meesha ugu culus ee hadda aan rabno inaan macnaha xoogga saarno waa human resourceka waaye oo dadka ka shaqeyn lahaa macnaha xanuunka hadduu jiro waxaa la yidhahdaa adduunka si guud ahaan sideeda qofba qofbaa macnaha xanuunkaas mental health problem qaba waa globally wadamada crisiska ka jiraan oo dhibaatooyinka ay ka jiraan way kasii daran yihiinoo macnaha shantii qofba qofba qabaa la dhahaa in soomaaliya marka ayadan specifically macnaha dhibaatooyinka way sii dheer tahay waa marka research laga sameeyey waxaa la dhahay saddexda qofba qof ka mid ah wuxuu qabaa some kind of mental health problem nooc ka mid ah xanuunadan ku dhaca dhimirka ayuu qabaa marka marka laga hadlayo xanuun dhimirna macnaa ma aha waxa qofka ka fog waa waxyaabaha ugu yar ee ku dhici kara qofka waa iska stress oo laga yaabo macnaha inuu ka adkaanshiyihii iyo inuu la qabsado oo kale ay ku adkaato marka daawadina way taallaa xanuunkana waa jiraa laakiin meesha cilada ama firaaqa uu ka jira waxaa waaye dadkii daawadaas siin lahaa ama xanuunkaa daaweyn lahaa in macnaha la helo